magacayga cabdiraxmaan maxamed sheekh maxamuud meeshan waxaa ka jira mujaahidiinta xarakatu shabaab ulmujaahidiin qaybta sakawaadka ayaa waxay ku bixinaysaa sakawaadkii sakadii dadka masaakiinta la siinayey ee gobolka banaadir sidaas darteed waxay taasu caddaynaysaa mujaahidiintu inay ka warqabaan dadka ay mas-uulka ka yihiin sida uu u kala mudan yahay ama uu u kala liito inay ka warqabaan oo iyagu ay xogtayda anugu anoon codsina keensan weydiisanna inay ayagu ogaadeen xaaladayda oo ogaadeen saasna igu soo waceen saasaan aaminsana inay tahay imsaa lagu siiyey markaadee ani shan boqol oo dollara lay siiyey maxaad marka walaayada gobolka banaadir aad kula dardaarmaysaa maadaama ka warqab heerkaas gaarsiisan ay idinka warqabaan horta marka hore waa u ducaynayaa waxaan leeyahay cadowgooda allaha qabto cadowga islaamka allaha qabto ilaahay ha ka guuleeyo gaalada iyo kuwa dabadhilafka u ahoo la shaqeeya marka hore saasaan ugu ducaynayaa marka labaadna waxaan kula dardaarmayaa inay sii labalaabaan dadaalka ay ugu jiraan dadka sida ay u daryeeli lahaayeen ugu dambayntii maxaa talooyin ah oo aad usoo jeedinaysaa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka banaadir bulshada muslimiinta ku nool gobolka banaadir waxaan usoo jeedinayaa ama kula dardaarmayaa kolley haddee ilaahay baaba noo caddeeyaba gaaladu inaysan raalli naga noqon yuhuud iyo nasaaro ilaa waxa igu ay rabaan aan samayno waxaa marka meeshaas ka cad inaan horta gaaladu dadka gobolka banaadir ku nool ama gobollada kale ama muslimiinta guud ahaanba aysan wax wanaagsan u samaynin sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa inay ku dadaalaan diintooda inay qabsadaan inay ku dadaalaan inay gaaladaas iyo waxyaabaha noocaas iska dulqaadaan inay ku dadaalaan inay isku xirmaan ayagu inay ku dadaalaan inaan laga dhaadhicin waxyaabaha qaarkood oo la yidhahdo ninkii waxyaabahaas lagu maqlaa waa argagixiso saan waaye kaas waaye beesha caalamka ha la jaan qaado dadku ha la iska daayo waxyaabaha saasa ee argixisada ha lala dagaalamo ha naloo soo sheega meelaha ay ku nool yihiin waxyaabaha noocaasoo maaragtay dadkaasu inay ka digtoonaadaan diintoodana ay si fiican ugu mitidaan inta awooddoodsan ay dadaan intaasoo kula dardaarmaya magacayga xasan diiriyaa la yidhaha mahaddajugan waxaa la yidhaha walaayada gobolka banaadir waxaa ka jirta dad masaakiina oo danyara oo walaayadu ay gacan kaalmo bini aadinimo ay u fidihayso ayay noogu wacday oo aan u nimadnay markii aan xagga daryeelkale aan ka weynay ay walaayadu daryeel noogu samaysay oy noogu wacday waxaan kula kulannay weji furan iyo gacmo furan iyo soo dhoweyn qaymale wax aananba maleysahaynin oo aanan isdhehaynin intaasaad helaysaan aanan dhehayn oo tiradeedu gaaraysa shan boqoloo doolaraan kala kulanna shanta boqol markaan ku leeha shile soomaali maaha waa shan boqoloo doolar marka lacagtaas asbaabta ladiin siiyey maxay tahay albaabta naloo siiyey waxaa waaye inaan dan yarnahay sakawaadkii ay dadkii ganacsada ay kasoo qaadeen ay dib uga celisay dadweynihii u baahnaayo oo u mudnay in la siiyo inay dib uga celiso lacagtii ay soo qaatay haddana dadweyne ay haddana dib ugu sii celisay oo ay siiso dadka masaakiinta ah waxaa tahay nin oday ah kana tirsan dadka maanta lacagta loo qeybiyey zakaawaadka ahna masaakiinta gobolka banaadir marka dareenkiina ama adiga dareenkaada ka waran sideed u aragtaa lacag cadadeeda gaaraysa intaas in lagu siiyo waaba kuu shee reerkaada aad waaba kuu sheego waxaan ku yidhi gacan aanan ka malaysanayn ayaana loo fidiyaan buu ku yidhi himadayna iyo farxadayna iyo midnaan lasoo koobi karin ka waran marka walaayada gobolka banaadir maxaad kula dardaarmaysaa waxaan kula dardaarmayaa inay dadka banaadir shaqada ay u haayaan oo muslimiintaas ay ku gacan laalaadi haayaan oo haddii dhul laysku haysto haddii wax kasta laysku haysto ayn maaragtay nimay laaluushka qaateen mooga nin kale ayna wax u qabanaynin ee la leeyahay walaayadahana loo geeyay ay leeyihiin inay meeshaa kasii lama laabaan waalaikum salam raxmatulah barakaatu magacayga waxaa la yihahda maxamed maxamed xasan maasha allah maanta halkan waxaa ka jira kheyr fara badan allah subxaana watacaala raalli ka yahay rasuulkeen sal alla alay wasalamna oo raalli ka yahay uu yidhi dadka wax haysta ayaa laga qaad laga qaadayaa waxaan lagu celinaa fakiirinta hadalkii nabiga alay slam noo sheegay ayaa ka jira meesha maasha allah waxaan ka mid ah dadka fooqraada ah oo zakada la siiyey ayaan ka mid ahay maanta waxaan u qeybiyey walaayada banaadir waan gartay zakadan miyaa kugu horeysa mise hadda ka hor zaka oo walaayada banaadir ay qaybinayso waad ka qayb gashay zakadan ayaa igu horeysa qaybinta waa dhacday waxaan imina alxamdulillah waa helay walaayada waxaan kula daarmaya kheyr inay kheyrka sii joogtayso weligey waxaan kula daarmi jiray aan weligeyna malaha niyda wahaajir inay kheyrka sii wado meel kasta ilaa ay nafta ka dhacayso sababtii ay ilaahay dartiisa u istaageen inay ka dhaweeyaan horta markaan arga beelay wax garad maba ahaynba laakiin markaan soo weynaaday alxamdulilah dugsiyaa la igey waa qur-aankaan soo bartay alxamdulilah waa mar kastaba neecaw fara badan ayaa markaas ayaan dareemayey waxaa la daarmi jiray inaan qur-aanka si fiican u barto oo qur-aanka kaalmo ii noqonaayo oo diinta ilaahay ay kaalmo ii noqonayso marka saas waa lagu daarmi jiray marka culays saas ma wadarin
qur-aanka marka waa baratay alxamdulilah ma wax dugsi iyo waxaas caqabad ma jiraan maya mashaahidan muadinka hayata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواي أنا أنا اللي عبد محمد زياد أي وعضي ولا هذا قف برادر بابكم روعة وحي هذه يعني إن إن غور قبان ضد أهله ولا الله ينوم إسلام عن وضعنا هاي إن غور قبان إنك باهن إنك درجن أوجهين أن كوه دون الله هاي ولا مج مسلمين هو ما أردنا إسلام وجاري إن كوه دون الله هذا ويا نقول يعني ده ده إنك غور قبان حالا كونا يعني سود وين إسلامي يفرن يوجه فرن يوانا سود وين يستكوات نولا قيبش ما يلعق دولار شن بقول دولار على سي عرف
shaksi walba oo شخص هو meesha- البها Ah, dadka dhan ها انت انت اسلام انت باهن ولا انت عبريام انت باهن ودبات marka hal meel maa lagu wada qaybinaya mise qof falidiisi qaabkee la- qaybinta qaabkee قيمت هاي هذه صفقة مر يسكي صار الله رعوا على الإسلام ما يجمد مسلم عبريام وحي عوالي وحي باهن Em, sida u aragtaan dareen ahaa- dareenkiina كل يعني أنا قهرت ما أنت دور كان يكوب لكن واحد بدني واحد أنا هوري صبح حسي ساس نار يعني ما رتي دبات أنا وقبي يور باهي أنا إيه هيد أو ذي أو جوار هين خسي ويعن وأنا حمار كان سجولة يسنا ما بي شرف يونك
magacayga xakiimo heliya xaayile meeshaan joogno maanta waxaa ka jiro nabadaa ka jirto iyo khayr iyo maasha allah arrin aada u wanaagsanaa ka jirto oo ah oo ah in dad islaamo oo dadka tixgelinaayo oo maxay ahaaday naxariis loo ay joogaan waa timaadeen waa nimiday maxaa la kulanteen marka waxaan la kulannay khayr baan la kulannay ee, sakooyin aa noogula yeeray in lacag sikaa la bixi doono islaamka uu bixi doono waana nala siiyey waa nala guddoonsiiyey oo qaybinta way dhacday hadda qaybintu ay dhacdahaa imisaa marka ladin siiyey shan boqol oo dollar guud ahaan miya mise adiga shaksiyan aniga shaksiyanan ka hadla ah shaksiyan shan boqol oo dollar lagu siiyey Taa- ka waran marka een walaayada banaadir maxaa kula dardaarmaysaa waxaan kula dardaarmaa horta ilaahay khayr badan ha siiyo waan u ducaynaa insha allahu tacaala in ilaahay ou ajir iyo khayr siiyo ilaahay cadowgooda ou cagta hoosteeda mariyo Een, arrintay wadaana ilaahay ou la garab galo ilaahayna ou een, si ay hadda wax ku wadaana ay ku wadaan oo naxariistan iyo khayrkan iyo ummadda ay wax siinayaan ay ku wadaan insha allahu tacaala saasaan rabay anuu kula dardaarmaa waaleykum salaam waraxma waxaa la yidhi magacayga farxiya cabdi maxamed aa la yidhaa waxaan mid walaayada isoo wacday sako wax la yidhaha laysiin yahay shan boqol oo doolara laysiin dareenkayga aago ugu faraxsan yahay islaamka kor allah u dhigaan leeyahay wixii islaamka dhibaana allah qabto cadaawada allah qabto diinta islaamkana kor allah ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaca suuban cilmi meeshaan khayr ilaahay oo ka jiro ma culummadan ajriyo xasanaad allaha siiye aa la soo ciday wiil eh, ajriyo xasanaadna allaha siiyo khayrna allaha siiyo gaaladan allaha jibi diintana kor allaha u dhigo haddaan shan boqol oo lacagaha leysay oo dollar mise oo oo doolar
ha oo dollar oo doolar ah Sa- dareenkayga si fiican oo u fiican yahay waana u duceeyo ha ajir iyo xasanaad allah siiya gaaladan allah ka shug ka jabsho aniga kana waxaan ku dhigay gaalada waa habaanaa siin biri salaada ilaahay haddaan dukadeen waddankaana allah ka saaro adig kana ilaahay wax ido xun idima tuso